waxaa isa soo taraya xubnaha ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa iyada taabacsan ee qaylo dhaanta ka muujinaya howlgallada cusub ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan gobolka shabeellaha dhexe oday lagu magacaabo abaabul oo ka mid ah odayaasha taabacsan dowladda federaalka ayaa si weyn uga qaylo dhaamiyey culeysyada kaga soo furmay gobolka shabeellaha dhexe iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee la wareegay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolkaas sidoo kale waxa uu sheegay in diyaaradaha shisheeye ee joojiyey duulimaadyadii ay ka sameyn jireen magaalada muqdisho ay abuureyso qalqal xoogan oo xagga amniga ah isagoo geesta kale siyaasiyiinta isku haysta caasimada muqdisho sheegay in halkooda loogu imaan doono oo la layn doono horta waxaa ayaanta isoo gaaraysay oon aniga la cajabsanahay diyaarado dalkaanoo qaraxya ka socdo oo dhibaata ka socoto shaqay jirayaa hadda in yaa walax layidhaa keenay saraakiisha meelna waa dhooban yihiin meelna ma tagaan marka xoogaa walaxaan ku tuhmow haynaa waxaan rabnaa istuhumna dhaca haddii dagaal yimaado istuhumaa imahaayo man hadda guddihaad magacowda madaxweynow sidii sacjeema qabay haraahireen haddii ay waayeen magcaabkii waxay ismari jireenaysa xala soo galeen xamar yay xamar isku canaadin hebelaa saanaya hebelaa daboobaya hebelaa imaanaya hebelaa imaan wallaahi bilaahi tallaahi lamadiinna waa laydikalawsaa isa heesto qof laga yeelaayo ma jirto qof la arka cadala ha tagtee dagaalka maasa ka hogaamiso dowladda federaalka ee uu hoggaanka u hayo xasan sheekh ayaa awoodi weysay inay soo afjaraan howlgallada xooggan ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo dowladda federaalka looga dilay askar iyo saraakiil sidoo kalena gacanta looga dhigay maxaabiis dagaal iyo khaniimo kala duwan oo isugu jira saanado milatari iyo gawaari dagaal waxaana intii ay bilowdeen howlgalladan cusub ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta dalkan soomaaliya